su-aashu waxay ku saabsan tahay zakaatulfitrigii inaan walaalkay ka bixiyaa ma asaxaysaa iyadaanu i ogeyn jawaabtu waxay tahay walaalka hadduu yahay ilmo yar oo adigu aada masruufto aada hayso hadduu yahay waad ka bixinaysaa laakiin hadduu yahay ruux weyn oo dee markaa xilo saamada marka uu yahay haddaanu ku wakiilan oo ku odhan iga bixi dee kama bixinaysid waa cibaado isaga saaran mar hadday isaga saaran tahayna waan kaa bixiyey dee ma ansaxayso wallahu aclam